ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada maanta arbacaa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqollixdanlixaad oo xidhiir ah maleeshiyaadka xuutiyiinta oo badda case yemen ku weeraray markab laga leeyahay dalka maraykanka butin oo mar kale ku guulaystay doorashooyinka madaxtinimada ee dalka ruushka iyo xalqada sideedaad taxnaha jenaraaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalem qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي سمري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت
qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqollixdanlixaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder jiida ghaza ayaa martigelinaysa duulaanka cudwaaniga iyo duqeymaha diyaaradaha yuhuuddu ay geysanayaan waxaana uu dagaalka ka soconaya ghaza galay maalinkii boqol lixdan iyo lixaad oo xidhiir ah waxayna ciidamada yuhuuddu saacadii lasoo dhaafay ku kaceen majaasir iyo duqeymo dhowr ah waxaana ku shiiday dad badan oo ka mid ah shacabka ku sugan ghaza dhanka kale dagaallo xoogan ayay la kulmeen soo duulayaasha yuhuudda ee dulmiga iyo gardarada ku canbaxay laynta dumarka iyo caruurtana ka dhigtay dhaqan iyo caado dowladaha waaweyn ee caalamka ayaana taageero iyo garab buuxa ku siinaya laynta mustadacafiinta aan naftooda difaaci karin khasaaraha ciidamada yuhuudda ku gaaraya dagaalka ghaza ayaana sii kordhaya marba marka ka dambeysa haddaba aan ku horeyno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha ghaza kuwaasoo sababay dhimashada dad badan oo maati ah iyo dhaawaca kuwo kaloo aad u badan duqeymahan ayaana si gaara kaga dhacay koonfurta ghaza bartamaheeda iyo waqooyiga ciidamada gumeystaha waxay xasuuq arxandarraha ka geysteen magaalada rafax ee dhacda koonfurta marinka ghaza gaar ahaan agagarka isbitaalka caafimaadka iyo alkuweyti waxaana xasuuqan ku shiiday in ka badan saddex iyo labaatan ruux iyadoo ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan ciidamada yuhuudda ayaa duqeyntani la egtay qoysas sugaya deeq raashiin ah oo ay qaybinaysay mid ka mid ah hay-adaha qaydiga ee ghaza ka howlgala waxaanay wariyaasha halkaasi ku sugan soo tabinayaan in diyaaradaha yuhuudda ay si ulakaaca u beegsadeen maatidan oo u badnaa hooyooyin carruurtooda u soo raadsaday wax ay cunaan khamiistii hore ayay sidaansi la mid ah ciidamada yuhuudda u xasuuqeen dad ku sugnaa isbitaalka caafimaadka ee alkuweyti kadib markii waalkaa soo gaaray gawaari xamulla oo sida gargaar bani aadannimo wasaaradda caafimaadka ayaa markaasi shaaca ka qaaday in xasuuqaasi ay ku shiideen in ka badan labaatan ruux oo falastiiniyiin ah halka ay dhaawacmeen in ka badan boqol konton iyo shan kale waxayna wasaaradda sidoo kale sheegtay in dadkii ku dhaawacmay xasuuqaasi la geeyey xarunta caafimaadka iyo shifa halkaas oo ay hadda ku sugan yihiin ciidamada sahaynada yuhuudda dhanka kale maalinkii saddexaad ayaa waxay ciidamada yuhuudda go'doon ku hayaan xarunta caafimaadkii ashifa iyadoo la soo warinayeen halkaasi ay ka geysteen majaasi rolle oo ay ku shiideen dad badan oo ka mid ah barakacayaasha iyo howlwadeennada caafimaadka ee ku sugan isbitaalka ashifa dhanka bartamaha waxay ciidamada yuhuudda duqeyn ka geysteen muqayimka albureyj waxayna duqeyntaasi dhalisay istiishaadka lix ruux iyo dhaawaca kuwo kale iyadoo sidoo kale dhisme iskuraran ah oo ku yaala galbeedka ghaza ay duqeyn la egteen arxanlaawayaasha yuhuudda dhimasho iyo dhaawac ayaana halkaasi ka dhashay isla bartamaha ghaza muqayimka nuseyraad waxaa ku shiiday in ka badan labaatan iyo toddoba ruux oo barakacayaasha reer falastiin ka mid ah kadib duqeyn cudwaani ah oo ay ciidamada yuhuuddu la egteen goob ay ku sugnaayeen barakacayaashani waxaana jira dad badan oo uu dhaawacyo soo gaaray mandiqada asardah iyo xaafadda addaraj ee bariga magaalada ghaza waxaa iyagana laga soo sheegayaa in ciidamada yuhuudda ay halkaa ka geysteen duqeyn bahalnimo ah waxayna duqeyntaas sababtay dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah madaafiicda goobta ayay sidoo kale ku garaaceen ciidamada yuhuudda dadka ku sugan deegaanka beetlaahiya ee waqooyiga marinka ghaza halka ay sidoo kale rasaas ooda kaga qaadeen dad deganaa mandiqada galbeed ee ghaza xaafadda azituun ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha sida arxandarada ay u duqeynayaan ciidamada saynada yuhuudda duqeyn ka dhacday xaafadani waxaa ku shiiday dad badan oo falastiiniyiin ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo aad u badan muqayimka nuseyraad ee bartamaha jida ghaza duqeyn ka dhacday waxaa ku shiiday ugu yaraan shan iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah halka ay jiraan dad kale oo dhaawacyo soo gaaray xasuuqyada baana ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayaan jida ghaza ayaana ah kuwa isa soo taraya saacadba saacadda ka dambeysa inkastoo duqeymaha ay sanayn sidii ay markii hore ku bilowdeen haddana halkooda ayay kasii socdaan duqeymaha indhanla-aanta ay geysanayaan diyaaradaha maamulka yuhuudda waxaana allah subxaanahu wa tacaala u baryeena inuu walaaleena reer khaza ka dulqaada dhibaatada nasrigiisana usoo dadejiyo dadkii ku dhaawacmayna uu allaha caafiyo shuhaadadana uu allah ka aqbalo shahaadadooda kuna arsuqa jannadiisa caruurta haweenka iyo duqeyda hadda ku sugan khaza wajahayana xaaladda aada u xun ee xagga nolosha ah waxaan u baryaynaa allah inuu u soo dejiyo raxmadiisa sabar iyo sugnaanna uu ku manaysto qof walboo muslima waxaa ku waajiba inuu u duceeyo walaaleyna reer khaza dhinaca kalena uu habaaro yuhuudda iyo gacaladooda garabka ku siinaya laynta walaaleena muslimiinta ee maalin walba wajahaya duqeymaha iyo macluusha adag
في جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وهجاك barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay walaalka dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii wararka caalamka oo alaaba xiliyadan oo kalead ka maqashaan warbaahinta alfurqaan qodobada maantaan idinkugu soo diyaarinay waxaa ka mid ah maleeshiyaadka xuuthiyiinta yeman ayaa badda cas ku weeraray markab laga leeyahay dalka mareykanka maleeshiyaadka xuuthiyiinta oo ay taageerto dowladda taagta daran ee iiraan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday markab ganacsi oo ay leedahay dowladda mareykanka xilliga uu weerarka lala beegsanayay markabka ayaa marayay badda cas sida ay sheegeen saraakiil sare oo ka tirsan xuuthiyiinta afhayeenka militariga xuuthiyiinta yaxya sariico talaadadii lasoo dhaafay sheegay in xoogagooda ay gantaalada ridada dheer ee wax burburiya la beegsadeen markab noociisa ay ku sheegeen kuwa saliidda qaada yaxya sariico hadalkiisa sii wata ayaa xusay in markabkoo lagu magacaabo mandho laga leeyahay dalka mareykanka inkastoo uu markabkaasi watay calanka jasiiradda marshaal si aan loo aqoonsan inuu ka socdo waddanka mareykanka ugu dambeyntii waxa uu ku dhacay debinkii isaguo ka cararayay ka gadaal markii ay xogtiisa ogaadeen sirdoonka xuuthiyiinta yemen wararka ayaa sheegaya in markabka uu ka yimid boqortooyada sacuudiga islamarkaana uu kusii jeeday dalka singabuur ciidamada badda ee yemen ayaa gantaalada lidka maraakiibta ku weeraray markabka mando oo ku sugnaa badda cas gantaalahayaga ayaa haleelay hadafkii loogu talagalay ayuu yidhi yaxya sariica u warramay warbaahinta yaxya sariic dhanka kale waxa uu sheegay inay gantaalo ku garaaceen magaalada dekeda lah ee elit ee koonfurta dhulka xooga loogu haysto muslimiinta reer falastiin ee dulmidiidka ah taliska dhexe ciidamada mareykanka iyo maamulka sahaa-inada ayaan weli ka hadlin weerarkan lagu qaaday markabka mareykanka oo ay weerareen xuuthiyiinta xuutiyiinta yeman ayaa weli halkooda kasii wada beegsiga isbahaysiga maraykanka hormuudka u yahay xukuumadda washington ayaa ku fashilantay wax kaqabadka weerarada kooxda ay dacmiso tihraan kuwaas oo maraykanka isku tilmaamay quwadda caalamka uu maraakiibtiisa kusoo xidhanayo calamada dalal kale baqda in uu ka qabo xuutiyiinta ugu dambeyntii faladimir putin ayaa mar kale ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka ruushka madaxweynaha dowladda ruushka faladimir putin ayaa doorashadii maalintii axadda ka qabsoontay dalkaasi ka guuleystay dhowr musharax oo la tartamayey putin oo markii lixaad loo magacaabay kadib doorasho mudmadow badani ka muuqday ayaa noqonaya hogaamihii ugu muddada dheeraa labadii qarni ee ugu dambeeyey waa haddii uu dhammaysto muddaxilaadka cusub putin waxa uu darajada gaashaanle sare ka gaaray ciidamada sirdoonka ee midowgii suufiyeed ee loo yaqaanay k g b islamarkaana waxa uu talada dalka ruushka la wareegay kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii koob iyo toddobaatan sano jirkan ayaa dadku u codeeyey lagu sheegay toddoba iyo siddeetan dhibic siddeed taas oo noqonaysa tiradii ugu sarreysay ee madaxweyne lagu doorto waddankaas maraykanka jarmalka ingiriiska iyo dalal kale waxay doorashadan ku sheegeen mid xor iyo xalaal ahayn musharaxa kusoo xigay ee la tartamayay putin ayaa lagu magacaaba nicola kotonof ayaa helay afar cod halka vilanda zalado vengavi uu galay kaalinta saddexaad kadib ku dhawaaqida natiijada putin oo ka hadlay moscow waxa uu sheegay in howlgallada militariga ay ciidamadiisa ka wadaan ukraine uu sii labijibaari doono hogaamiye mucaarad oo xirna islamarkaana dhowaan ku nafweeyay xabsi ayuu dhanka kale putin ka hadlay waxa uu warfadyaanka u sheegay faladimir putin in dhimashada siyaasi naival ay tahay mid murugo leh dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyay caalamka maanta way naga intaas aan dib idinkugu celiyo walaalka salmaan iyo qeybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa saxaabadu waa jiil fariid ah oo aan iyagoo kale marnaba aanay dhicin in dunida lagu arko dad meelo qaar ka shabaha mooye waxay ahaayeen halyeeyo garab istaagay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu geeriyoodayna xambaaray ammaanada ah in xaqa la gaarsiiyo dunida iyagoo sida kitaab wax xanuuniya iyo seef u gargaarta tobanaan ka mid ah saxaabadaas waxay ahaayeen hogaamiyaal ciidan iyo maamul intii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam noolaa ayuuna mas-uuliyadda ku aaminay taas oo muujinaysa mansiladda sare iyo makaanada muuqata ee ay kaga socmeen asaagooda khaswatu uxud waxay ka mid ahayd khasawaadkii uga adkeed ee ay galeen jiilka saxaabada intii uu noolaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana halyeyga hogaamiyaha ah ee aan siiradiisa maanta idin wadno uu kaalin muuqata iyo wacdaro adag ku lahaa macrakadaasi isagoo ka mid ahaa saraakiisha ka qayb galay macrakadaasi uu qur-aanka wariyey haddaba waa kuma xalqada sideedaad ee jenaraalada jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa halkan kasii ambaqaadaya walaalkeen muxsin xasan
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي لأتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات لأتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد بعث النبي المصطفى بعد وصول خبر تحرك قريش تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في كيفية مواجهة العدوان القرشي وبعد المشاورة استقر الرأي على الخروج إليهم ومواجهتهم خارج المدينة وتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه وفي ساحة المعركة عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وهيأهم صفوفا للقتال واختار منهم فصيلة من الرماة الماهرين قوامها خمسون راميا وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الشمالية من وادي قناه عرف هذا الجبل فيما بعد بجبل الرماة على بعد حوالي 150 مترا من مقر الجيش وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لقائدهم انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لنؤتين من قبلك وقال أيضا للرماة احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا
قريب أو بعيد أو يستهين بهم على الصفحات شيطان مريد والنور بأننا لن نواجههم بعزم من
cabd illaahi binu jubayr binu annucmaan binu umay bin imruul qays waxa uu ka soo jeedaa reer bani thaclaba binu camr binu cawf oo ku abtirsada qabiilka aws ee reer ansaareed hooyadiisna waa reer bani cabdilaahi bani qadfaan halka abtigiisna uu yahay saxaabiga jaliilka ah ee annucmaan binu umayah oo ka qayb galay dagaalkii beder cabdulaahi binu jubayr waxaa lagu kuniyeeyaa abulmundir wuxuuna ka mid ahaa dadkii xilli hore qaatay diinta islaamka isagoo wehelinayay muslimiintii aws ee khasraj ayuuna ka qayb galay baycatulcaqaba athaaniya markii uu nebiga sala allahu calayhi wasallam usoo hijrooday magaalada almadiinatulmunawara uuna walaaleeyey ansaar iyo muhaajiriin waxaa cabdulaahi binu jubayr lala walaaleeyey saxaabiga alxusein binualxaaris radia allaahu canh waxyaabaha uu caanka ku ahaa cabdulaahi binu jubayr waxaa ka mid ahaa in ka hor inta aanay magaalada madiine noqon daar islaam uu isaga iyo saxaabiga suhayl binu xunayf ay burburin jireen asnaamtii reer madiine ay caabudi jireen iyagoo markaa kadib asnaamtaasi ka dhiganayay xaaba ay dabka ku hursadaan tanina waxay muujinaysaa sida cabdulaahi binu jubayr ugu adkaa shirkiga noocyadiisa kala duwan
هتفت بهم ريح العلا فجابوا وإلى الوغى بعد التجهز ثابوا ملكوا نفوسهم فباعوا واشتروا في الله ما خافوا العداء marka laga hadlo taariikhda jihaadeed ee cabdulaahi binu jubayr radiallaahu canhu wuxuu ka mid ahaa saxaabigan raggii ka qayb galay khaswadii beder oo buddig u ahayd macaarigtii faasilada ahaa ee dhex maray islaamka iyo kufriga khaswadan oo ay guul weyn oga soo hoyatay muslimiinta waxaa lagu soo qabtay maxaabiis fara badan oo reer quraysh ahaa kuwaas oo ay markii dambe madax furasho ka qaateen muslimiinta cabdulaahi binu jubayr wuxuu dagaalkaas ku soo qabtay ninka lagu magacaabo abilcaas binu alrabiica oo ahaa sawjka zaynab bintu maxamed sala allahu calayhi wasalam waxayna zaynab ay soo dhiibtay kuul ay siisay hooyadeed khadiija si ay ugu furato sawjkeeda ay gacanta ku dhigeen muslimiinta rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo naxariis badnaa damqashana ku tilmaamnaa ayaa markii uu kuusha arkay wuxuu soo xasuustay xaaskiisii uu jeclaa ee khadiija oo ah hooyada zaynab wuxuuna saxaabada ka codsaday in haddii ay samayn karaan in zaynab ay u daayaan sawjkeeda kuusheedana ay u celiyaan ay sidaasi sameeyaan cabdulaahi binu jubayr ayaa markii uu maqlay hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo inuu jecel yahay in zaynab aan wax madax furasho ah laga qaadin loona sii daayo sawjkeeda wuxuu sii daayey maxbuuskii uu gacanta ku soo dhigay ee abulcaas binu alrabiica isagoo ku maamuusaya nebiga sala allahu calayhi wasalam
حملوا مدافعهم وخاضوا وانبروا والموت يزار والعرين خراب هم علموا الأجيال أن صلاحها بجهادها والباقي khaswadii uxud wuxuu cabdulaahi binu jubayr radiallaahu canhu ka mid ahaa saxaabadii ka qayb galay macrakadaasi faasilada ahayd waxaana uu rasuulku amiir oga dhigay guutadii waranleyda ama shiishihanada oo ka koobneed konton saxaabi kuwaas oo fariisin ka samaystay buurta caynayn wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam ku amray cabdulaahi binu jubayr iyo ciidankiisa inay halkooda joogaan wax waliba oo dhacana aanay ka soo degin buurta si ay muslimiinta oga ilaaliyaan in dhabarjibin ay ku soo sameeyaan gaalada xilligaas waxaa abaanduulayaashii ciidamada quraysh ka mid ahaa khaalid binulweliid iyo cikrima bin abijahal oo markaasi aana weli soo gelin diinta islaamka waxayna aad iskugu dayaayeen inay dhabarjibiyaan muslimiinta laakiin waxaa ka hortaagnaa sariyada uu watay cabdulaahi binu jubayr radiallaahu canh guuldarro qaraar ayaa dhabarka loo saaray ciidamadii mushrikiinta haweenkoodii duullaanka u soo raacay ayaana bilaabay inay baroortaan ciidankii towxiidka waxa uu cagta mariyey mucaskarkii shirkiga sidaasi ayayna u dhacday khaswada uxud oo laakiin markii dambe isku beddeshay guuldarro adag
فمعا لإرغام العدا منا الدماء ومنكم دمع التضرع في الصلاة ولنا الحروب وبأسها ولكم مناصرة الأباء أنتم حماة ظهورنا لا تبرحوا جبل الرماء إما الهلاك وفي الوقت الذي كان الجيش المسلم الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ثانيا ساحقا على أهل مكة وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع تماما وقلبت النصر هزيمة فلما رأى الرماة هزيمة المشركين تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه بكل تلك التأكيدات التي ذكرناها رقبوا عظيم البشريات ما أقرب الفتح المبين إلى النفوس المؤمنات لا تيأسوا من روحه لا تبرحوا جبل الرماة لا تيأسوا من روحه shiishihanadii ku sugnaa buurta ee uu hogaaminayay cabdulaahi binu jubayr oo meel sare kala socday dagaalka ayaa markii ay arkeen hasiimada gaartay gaalada waxay badankood qaateen go'aan cisyaan ah iyagoo tilmaamaya in dagaalku dhammaaday guushana ay raacday muslimiinta laakiin cabdulaahi binu jubayr radiallaahu canhu iyo tiro yar oo aan toban ruux gaaraynin ayaa diiday inay buurta ka degaan cabdulaahi ayaana saxaabada xasuusiyey amarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakiin nasriga u muuqda ayaa ka indhatiray halista ka imaan karta dhinaca gaalada khaalid binulweliid oo ahaa khabiir militari oo fursadaha aan beeldarayn ayaa markii uu arkay in raggii saarnaa buurta ay tiradooda isdhintay wuxuu ku soo booday faraskiisa waxaana horay u soo raacay cikrima bin abijahal iyo rag kale waxaa buurta cayneyn dusheeda ka dhacay dagaal culus oo dhex maray saxaabadii yareed ee uu ka mid ahaa amiirkooda cabdulaahi binu jubayr radiallaahu canhu iyo gaaladii qureysheed cabdulaahi binu jubayr radiallaahu canhu ayaa maalinkaasi ku dagaalamay waran seef iyo naftiisa ilaa markii dambe ay wax waliba ka dhammaadeen seeftiisana ay ka kala jabtay waxaana sidaasi uu kaga mid noqday saxaabadii halkaasi ku shahiiday riwaayaadka makhaasida waxay wariyaan in cikrima bin abijahal uu ahaa ninkii dilay saxaabiga cabdulaahi binu jubayr radiallaahu canh suurad xumeyn iyo tamthiilin ayayna gaalada ku sameeyeen halyeygan heer la sheego inay caloosha ka dooxeen markii dambena waxaa aasay walaalkiisa khawaad
فعالكم لا تبرحوا جبل الرماة لا تبرحوا جبل الرماة النصر في فعل المحاسن واجتناب السيئات في توبة ترقى بصاحبها إلى sidaas ayuu cabdulaahi binu jubayr radiallaahu canhu kula kulmay allah subxaanahu wa tacaala isagoo shahiid ah oo ku taagan daacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo fulinta awaamirtiisa wuxuu isku dayey in raggii uu amiirka u ahaa ku qanciyo inay sugnaadaan oo aanay caasin amarka nebiga sala allahu calayhi wasalam markii ay ka biyadiideen badankoodna kuma aanu andacoon tirayari iyo in amarkiisa la diiday ee isaga iyo intii yareed ee sugnaatay ayaa jilbaha u aastay cadowga ilaa ay alle u cudurdaarteen oo ay isaga la kulmeen
لتبرحوا جبل الرماة النصر في جيل تجهز للأمور المعضلات بالوعي بالهمم الفتية والتقى والمكرمات بالصدق بالنبل الرفيع wuxuu ifka ka tegey cabdulaahi binu jubayr radiallaahu canhu isagoo aan ka tegin dirham iyo diinaar toona iyo xitaa ubad iyo xaas midna wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo wakhtigiisa oo idil geliyey difaaca diinta allah iyo garab istaagga rasuulka moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa ku filan inuu gaaray sharafka ah suxbada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kana hoos dagaalamay raayadiisa ugu dambayntiina isagoo difaacaya diinka allah uu shahiiday
فهم طول الجنان مشمرين أحبتنا شممنا المسك فيهم
taarikhyahanada wax ka qoray saxaabiga jaliilka ah ee cabdulaahi binu jubayr radiallaahu canhu kama warramaan taariikhda uu dhashay laakiin wuxuu shahiiday bishii shawaal sannadkii saddexaad ee hijiriyada celcelis marka la sameeyo laguna dhista da'da walaalkiisa isaga ka weyn ee khawaad binu jubayr radiallaahu canh waxay culimmada qaar qiyaasayaan in cabdulaahi binu jubayr radiallaahu canhu uu shahiiday isagoo soddon iyo toddoba sana jir ah fasalaamuullaahi calaa ruuxihi fi lkhaalidiin
كأن الحور قد نادت وقالت كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة هلم يا حبيبي للسكينة
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي إلى أتباع
إخواني تزول الأحداث كما مرت أحداث أحد وغيرها من الغزوات وتبقى الحقائق والمبادئ والقيم يبقى كل ذلك رصيدا صالحا للتزود بغض النظر عن اعتبارات الزمان واعتبارات المكان هذه الحصيلة الباقية تدخرها نصوص القرآن العظيم لكل قلب ينفتح بالإيمان في أي زمان وفي أي مكان ليستفيد ونحن اليوم إذ نعيش مرحلة مهمة من مراحل التجديد لدين الله عز وجل دعوة وجهادا أحوج ما نكون لتلك الدروس التي سجلها القرآن العظيم للجماعة المسلمة سجلها لها كما قلت وهي حديثة النشأة وفي بداية طريقها الطويل إذا فلنحاول أن ننظر كيف عالج القرآن العظيم الموقف بطريقة القرآن وهو يتتبع دخائل النفوس وخوالج القلوب ويتخذ من الأحداث مادة تنبيه وتنوين وتوجيه
صفحات شيطان مريء لا ليس نرضى أن ينادوا من قريب أو بعيد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريء ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد والله مولى المؤمن يقضي ويحكم ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله